labaatanaad ayaa lagu suntaa curashada kacdoon cusub oo wax weyn ka bedelay dunida waana qarnigii kacdoonka tiknolojiyadda sagaal iyo labaatankii bishii oktoobar sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii ayay ahayd markii ugu horreysay ee la isku xidho kombyuutarro kala duwan oo meelo kala durugsan yaalla oo si habsamiya iskula jaan qaadaya waxaana maalintaasi la isku xidhay kombyuutarro ay lahaayeen jaamacadaha stanford iyo u c l a ee dalkan maraykanka waxaana la aaminsan yahay in internetka maanta la isticmaalaa xilligaasi uu cagaha isku taagay waxaase waagaasi lagu magacaabayey arbanet sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii wuxuu isku bedelay arbanet network kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatankiina waxaa la soo saaray adeega emailka isbeddelka tiknolojiyadda iyo horumarkiisu wuxuu noqday midaan joogsi lahayn iyadoo kun sagaal boqol iyo siddeetankiina lasoo saaray adeega softwareka loo yaqaano ilaa hadda la adeegsado sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobiyo siddeetankii waxaa internetka lagu isticmaalayay soddon kun oo goobood oo keliya iyadoo sagaal iyo siddeetankiina la hirgeliyey adeega website-ka ee loo yaqaano world wide web bilowgii sagaashamaadkii internetka waxaa ku soo biiray xidhiidhka dadweynaha sanadkii labadii kun iyo kowdii wixii ka dambeeyeyna waxaa xoogaystay baraha bulshadu ku xidhiidho doctor david park waxa uu bare ka yahay jaamacadda columbia university waxaanu tilmaamayaa sida internetku u bedelay adduunyada oo dhan wuxuu ka dhigay dunida meel internetka uun wax lagu kala iibsado david bark waxaa kaloo uu sheegay in sida loogu kala horeeyo adeegsiga internetka iyo tiknolojiyadda casriga ahi ay dunidii ka dhigtay halbeeg lagu cabiro horumarka waddan kasta waxaa isbedelay nidaamkii wax kala iibsiga xidhiirhkii bulshada waxbarashada caafimaadka iyo weliba dagaalka iyadoo la isticmaalayo tiknolojiyadda iyo internetka bishii oktoobar ee sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka qeybta caafimaadka ee jaamacadda u c l a ee dalkan maraykanka oo ah goobtii ugu horreeyey ee arbanetka laga aas-aasay ayaa ku guulaysatay qalliin noociisu aanu hore u soo marin iyadoo jason esteroson oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku indhabeelay shil gaadhi dhakhaatiirta qalliinka indhuhuna ay u sheegeen inaanu wax dambe arkaynin oo aan rajo laga qabinin indhihiisu wax arkaan ilbidhiqsiyo gudahood wax kasta ay isku bedeleen waxaan taagnaa heer aanan waxba haba yaraatee arkaynin anigoo isla ilbidhiqsiyo kooban gudahoodna ku arkay iftiin iyo wax hortayda socda mashiin yar ayaa lagu xidhay jason maskaxdiisa iyadoo indhaha loo geliyey muraayad kamarad yar oo nooca waxduubo ah ayaa lagu sii rakibay si dhaqdhaqaaqa ay ugu kala gudbiso muraayadda iyo mashiinka ku xidhan maskaxda bukaanka sidoo kale jason waxaa dhafoorka iyo wejiga lagaga xidhay qalab kale oo la shaqaynaya bu'da indhihiisa taasi oo sahlaysa inay dhammaan qalabkaasi u wada shaqeeyaan si habsamiya iyagoo dareen siinaya maskaxdiisa iyo indhihiisa hawshaasi oo dhanna waxay qaadatay wax ka yar hal daqiiqo doctor nadar barutian oo ka tirsan qeybta caafimaadka jaamacadda u c l a ayaa sharaxaya qalliinka lagu sameeyey jason iyo sida qalabka tiknolojiyaddu u caawiyeen hawsha Uh, basically have the video camera and the video processing unit functioning or performing the functions of what the eye normally does.
waxaanu kamarada wax duubaysa iyo gudbiyaha muuqaalka uga shaqaysiinay sida ay indhuhu caadi ahaan u shaqeeyaan jason esterhosen iyo qof kale ayaa qalliinka noocan ah lagu sameeyey dalka maraykanka waxaana khubradii qalliinka fulinaysa ugu magac dareen mucjisada tiknolojiyadda waddamada maraykanka iyo shiinaha ayaa la rumaysan yahay inay haatan dunida ugu horeeyaan adeegsiga tiknolojiyadda casriga hase ahaatee hal abuurka fikrado cusub oo tiknolojiyaddu suurtogelisay ayay la yimaadaan dhallinyaro tiro badan oo ku nool waddamada saboolka iyagoon wax gacana ka helin hay-ad amaba dowlad si ay u horumariyaan baadhitaankooda fikradaha ay la yimaadaan bishii sebtembar ee sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka wiil dhallinyaro ah oo wax ka dhigta qeybta injineernimada ee jaamacadda dila university oo ku taalla koonfurta dalka etoobiya ayaa soo saaray qalab cusub oo lagu baadhayo xanuunka kaneecada ama maleeriyada iyadoon wax dhiiga qofka laga qaadaynin amaba aan jidhkiisa la mudin qalabka wiilkani sameeyey ayaa u eg mashiinka xisaabta ee kalkulaytarka waxaanu ku dhoweynayaa qofka jidhkiisa iyadoo heerkulka qofka ka soo baxaya ama uumigaasi uu akhriyayo mashiinku kadibna uu si fudud u sheegayo in qofkaasi qabo xanuunka kaneecada ama duumada iyo haddii qandhadaasi ee uu xanuunkala sababay qalabka wiilkani soo saaray ayay dhakhaatiirta caafimaadka ee baadhitaanka ku samaysay sheegeen in ku dhowaad boqolkiiba siddeetan lagu kalsoonaan karo natiijada ka soo baxda baadhitaanada lagu sameeya qalabkaasi geesta kale gabadh yar oo sideed jir ah oo u dhalatay dalka mexico ayaa ku guulaysatay abaalmarin kadib markii ay hirgelisay awood tamarta lagu dhalinayo soolarka oo ku dhow nooca loo isticmaalo nukliyeerka oo biyaha kululeynaya inanta yar ee sideed jirka ah ayaa warbaahinta u warantay waxaanay sheegtay in fikirkan ay soo bilowday markii ay shan jir ahayd waxaanay muddadaasi saddexda sannadooda ku guda jirtay farsamadan cusub ee tiknolojiyadda iyadoo marba heer kala duwan gaadhsiinaysay sannad walba halka ay marinayso waxay ku soo bandhigaysay carwooyinka wax soo saarka ee dalkaasi lagu qabto iyadoo sannad kastana la siinayay abaalmarin si loogu dhiirigeliyo inay sii wado dadaalkeeda ilaa ay ka midho dhaliso waxaanay indhaha caalamka soo jiidatay markii ay dhowaan si rasmiya tuulada ay degan yihiin uga hirgelisay soolarka biyaha kululeynaya dhegayste haddii degmada aad ku nooshahay amaba qofaad taqaanaa uu hirgeliyo adeeg cusub oo tiknolojiga ah oo aan noociisa hore u jirin fadlan la soo xidhiidh laanta af soomaaliga ee v o a adigoo magacaaga iyo telefoonka lagala soo xidhiidhi karo ku soo diraya iimailkan somali at v o a news com